marka ugu horeysa halka waxaan isugunahay laba arrimood mar waxa weeye shir joogtan oo ahaan jiray oo amniga mar walba lagaga hadli jiray oo mar walba laisku dhiiri gelin jiray maadaama puntland ay hadda dagaal gashayna waxaan dadweynaha kusii dhiirinaynaa dagaalkii cadowga fayskiisii koowaad waa la jebiyey fayskiisa labaadna waa kuwa tuugada ah oo dadka ku dhex jira oo iyaguna maaragtay aan qofna u naxayno waxaan kuu sheegaa ka qanaabanaya ninka mutacallinka ninka wadaadka masaajidada ganacsatada ardayda inta maaragtay labeenta dadka ka qanaabanaya oo sixran weeye way kuwaan hadda rabna inaan dugno maadaama kuwii hore oo qoryaha banaanka la soo aadaan banaanka soo dhigtay ciidamada puntland iyo dadweynaha reer puntland ay jebiyeen waxaan rabnaa marka dadweynaha reer puntland inay isku aragti ka qaataan waxaa horta marka ugu horeysa dadka marka qofku hawada kama soo dhaco oo qof hawada ka yihi ma jiro markuu firfirlayo guri buu kasoo toosaa hotel buu kasoo toosaa meel buu ka shaqeeyaa haddana intaasoo ka shaqeynaya ayuu mar walba wuxuu u joogaa meesha inuu taarget gareeyo dadka muhiimka ah adoos haddaanu hadda allahu naxariistay ninkii la odhan jiray saciid cali yuusuf dhegarqabayaashaas ayaa saaka ku dilay gobolka mudug ninka dilay waxaa la cadaynaya inuu yahay nin wejigiisa uu garanaya de isaga wabinta allahu naxariistay laakiin kuwa ama guryaha ku shaxaada ama baabuurta u dhaqa ama hoteelada ka shaqeeyo kabujinka u keeni jiranayay dad bay ajar u yihiin marka dadkaas guryahayna ku nool yihiin waxaan rabnaa marka dadweynaha laba arrimood inaan uga degno horta cadowga xaggee joogaa cadowgu waa kan kula dariska waana kan kuu shaqeeya qofka qofka u shaqaynaya ama gaari ha uga ama hotel ha uga shaqeeya ama maqaaci ha uga shaqeeya ama restaurant ha uga shaqeeya horta marka ugu horeysa inay qofkaasu qof damaanadu qofka ku qaato oo la yaqaan yaa damaanad ka ah inuusan qofka iska qarin kow waa inuu yahay qofkaas haddii uu falfuriyo qofku ama uu dhintana cidda u shaqaynaya ama markaa la joogo waa inay soo sheegtaa qofka oo tiraahda qofkaas anuu ii shaqayn jiray anuu hawsha ayahayay meeshina wuu ka baxay wuu ogaanayahay laakiin inuu isla aamuso moogta oo la aamuso ma aha qofkaas in lala aamuso wax dilay oo isqarxiyay ama dhintay ama dagaalka adoo taala maqnaa taa dadweynaha ka codsanaya qodobka labaad waxa weeye ninkii arrintaa lagu qabto qof iska soo gacanta iska soo qabsado shaqa siiya ama gaari transportiya iska saarsada oo aan iska hubin ama maxaan kuu sheega guri ka kiraya ula socdo horena waan uga deg waa markii labaad aan uga degayno dadka dhegeysa ku shugay gurigaa waa lala wareegayaa meheraddaa waa lala wareegayaa isaguna la dambiilow noqonayaa waxa weeye qarshe iyo iyo waxay noqonayaan iyo free dadka horta reer puntland waxaan uga degaynaa taasaan uga degaynaa qof naftaada kusoo duulay eelkaa kusoo duulay degaankii kusoo duulay diintii iyo dadkii xasiloonadeeda kusoo duulay way qofkaas marka dadku waxaan rabaa inay wada noqdaan dad aleerti ah oo qofku qofka dariska la-ana uu ka warhayo gurigiisana uu ka warhayo gaarigiisana uu ka warhayo ma aha aniga wiilkayga haddii lasoo adeegsado inaana wiilkayga iyo gurigayga ka warayn maaha ma aha qofka aniga ii shaqeynaya gurigayga ka shaqeynaya inaana qof damaanad le usan hayn oo aan iska soo kaxaysto oo iradkaana guriga iga shaqeyn maaha waa damaanad leeyahay marka ugu horeysa qofkaas gaariga qofka raacaya lambarkaa ku socotid iyo hadda meeshaa ka tegaysid yaa damaanad ka ah maxay dhibaato qofka ugeysartaa qof qofka k bawrka karisa soba intaas samayn kara heli karaa xaggee ku degaysaa qofkaa ku degaysid ishe hadduu isagu intaa ka hilmaamo controolku marayo hay-adaha amnigoo jooga xaq xelio qofka inay dejiyaan xaggee u socotaa yaa ku yaqaan xaggee ku degaysaa qofkaa ku degaysa telefonku sikee yahay adiga telefonkaaga sheeg saasaa adduunka lagu controlaa markaana waxaan rabnaa dadkayaga iyo dalkayagana inaan badbaadino qofna inaan dambi ka galo ma rabno laakiin qof dulmiila ah oo dhibaato waxaana inaan ka shaqaynay oo toddobiya tod toddobiya labaatan sana ummadda soomaaliyed dhiiggeeda xalaalaystay oo ummadda soomaaliyeed kumaadaya oo aan kala aqoon qofna aan aqoon waa la socotaa reer dhibaatooyinka ugu badan al-shabaab waxay ukaysataa dadka qaarna way dulaysay oo torture bay gelisay oo qofka xorba maaha inta aan xortahay inta ka hadhayna waa dilayaa waxay rabaa inay dilaan intii maangaabkaayna way dulaysay oo xornimadii bay ka qaaday baqdin bay kula joogaan hadda kuwa aanu soo qabanoo gacmaha taagay oo maxaa ku sheeg dagaalka lagu qabtay waa la socotaa hadda boqolka gaarayo xabsadee loo jooga ninkay dilayaan baa qabtay markuu gacmaha taagay isagoo ilaalinaya qof gacmaha taagay inaan la dilin iyaguna qof ashahaadanaya oo islaama bay rabeen inay dilaan le jannadii baa matiisa gashay waxaasu marka qofka sugayaana waa qof aan waxba ogeyn oo isla maanta adiga hadduu ku dhaafo beri uusan dhaafay marka cadowga iyo dabka iyo biyaha labadaba waxaa la yska moosaa intaynan kusoo gaarin laakiin markay kusoo gaaraan ma iska moosi karaysid alternative iyo tale kalena malihi marka waxaan dadka kula talinayaa ciidamada ha lala shaqeeyo dadku ha wada shaqeeyo xaafadaha gacanta ha la geliyo garaasyada hoteelada hotel qof seexan karo aan dukumiti lahayn ma jiro qofka seexiyo qof aan dukumiti lahayn ama damaano lahayn hotelkiisaa loo qabsanaya beri hadda dawladdana go-aan bay ka qaaday garaashka baa cidda soo gasha ama baabuurka qalabka lagaga xiro isagaa loo qabsanaya isagana la wareegaya qofka qofka guriga seexiya ama ka keliyey isagaa loo qabsanaya maxaa damaanadkaasi wey waa wax aada u iisiya oo dhibya laamaha laga rabo marka inay ka shaqeeya waa laamaha dawladda degmada laga rabaa xaafadeeda inay koontarasho guryaha la kireynayo xafiis baa la rabaa degmada inay usabeyso laga keliyayo cidda laga keliyeynayo meesha ka timi in la yaqaan baa la rabaa waa shaqa iisiya waan dhib badan lahayn laakiin nin walba intuu shaqadiisii ka seexdo hadhow problemka dhac in la iskula xirxama shaqooyinkana waa la kala leeyahay annaga waxaa weeye laba wasaaradood baa nahay wasaaradda amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha nahay waa wada shaqeynaa laakiin ciddii shaqada ay lahay intii loo sheego fulin weysa ama qaban weysa waxaan u sheegaynaa inay shicilka dawladda banaynayso baan u sheegayna kuwa intii loo soo sheego dambiilayaasha iyagoo aadi waaya ama soo qaban waaya ama sisaana kusii daaya iyagana iyagaa hadda ka bacdi lagu qaday dambi lagu qaday waxaan ognay kuwa intii loo sheegay u dhaqaaqi waayaba xataa loo keeno oo qofkii markii dambiila loo soo sheego arrintaas samay marka waxa weeye canaantu maaha inaanu cadowga keliya canaananayno annaga laftayda waas canaananayna annagaa u baahan inaan canaanto oo haddii aan khaldan nahay qaladkayga nabatiso oo la yidhaahdo xafiiskiina shaqaantan bay lahayd waa qaban weydeen maxaa u qaban weydeen ina la yidhaahdo waa ku wada farxaynaa marka saxaafadda oo kale aada iyo aad baan idinka mahad celinaynaa sidaa ku shaqaystaan baan ognahay cid walba muwaadina ليش غسلنا نورا ويقول هذا وش غسل حتى واحد ساعة سنة ويدك طبعا فلان بقول فان كذا صدق ولا فلان وكره إن كسوة سبضنين طبعا سعود ما جرت مياه وحوا أي كنت بقول يسون بس كنت كم شقين يا مياه أرمان أنت سامد عيني إلا ضغطه مسك تقول كلام ده ما ما أما أنا ما كنت عان حتى إن الله يريو وما ضغطه بعدين حسنا الصومال ويقول ما ما إن كل كسبية كم حد waxbaa ka khaldami karaaday oo shaqadii qofka laga raba buuxin waayi karaa sababa jiraa ugu laakiin puntland sibtoonkeeda iyo ciidamadeeda iyo dadweynaheed waxaa maakrinayaan ee waana dadaalayaan todoba iyo labaatan kana sanana iyaga soo wadin waxaa isku soo wadeen waxay ahayd midnimo iyo isku tashada maaha xaalamku inuu wax xoog la siiyo maaha xaalamku inuu amnigooda kala shaqeeyo oo dhaqaalaabaan ku bixiya ama tababara badan ku bixiya ama wax badan u qabto laakiin toddobiya labaatan sanaa soomaaliya ku dursaday waad garan kartaa puntlandinta dagaal soo wajahday ilaa idinka ma waa haystaan meel dagaal puntland intii la isugu yimi laga goysta ma waad garan karaysaa soomaaliya inta kale waad la socotaan labaatan kun soddon kulan ciidamaha anisoona jooga magacii soomaaliya ay haystaan waa garan karna habeen wax ka dhacaya laakiin waxaad ogaan kartaa puntland inay dadaalayso dhinac walba ka laakiin dadaalayso laga yimaado wasiir fariimaha dirtay iyo dabcan digniinaha dadka u jeedaysay maxaa kale oo qorshaha dawladdu ay kaga hortegaysaa arrimahan dabcan qaraxyadan oo kale iyo adeer dawladdu qorshay ka leedahay haddana waxaan anagu aanu sheegayno waa fariintii dawladda weeye waana noo wakiilkanaha weeye aan dadweynaha u sheegayno oo hadhow qofkii fariinta agaasino in lagu fariyo loo baahan yahay
hal ruuxa balqaabka gooynaha oo kale arrinkan maadaama shabaab ay sheegteen in qaraxan ay geysteen kuwo kalena ay maagin yihiin baldoorka dowladdiina iyo shacabka kulintan gaarsiinsa dadweynaha waxaan gaarsiinayaa al-shabaab waa cadow cadow argagixisa ah marka cadowga argagixisada ah dadku waa inuu la wada dagaalamo cid walbana waa igala dagaalamo dawladduna aragti bay ka leedahay waxaas iyo taargad bay ka leedahay ee waxaan soo bandhignana waa jira waxaanaan dadka usoo bandhigayna waa jiraan oo dawladdu ay siyaasad ka leedahay sidadeedii ku difaacday ugu dambeyn sababta ay kaleeyihiin arrintan waxay tahay maadaama runtayda ay haysteen sidoo kalena ay hijireen sababta ay kaleedahay
ku celi sababta sababa ay kaleeyihiin arrintan qarabada alshabaab qaxyada waxay ka leeyihin ma hadda anuu kuu sheegaya su-aal la socota waxay ka leeyihin
Gracias.